dhammaantood waxa weeye waa beero aad u waaweyn haba haba kala weynaadaan gobolada puntland waxa weeyaan waxaa kasoo go'i jiray inta badan gudaarta iyo geed midhoodka intaan caan kuma ahayn cuntada la beero marka laga raaro laba beero meelood oo roobka ku bixi jiray sida godog jiiraan iyo tiidani marka waxaa la yidhaha beeraha puntland waraabka ah waa beero aada u fara badan haba ugu badnaadaan gobolada nugaal iyo bari iyo gardafuur iyo sanaag iyo sool iyo haba ugu badnaadaan marka waxaa la oran karaa puntland sagaal gobol waxbaa laga beertaa waxyaalaha ugu badan ee kasoo baxa dhulka beeraha ee puntland maxaa ka mid ah beeraha puntland waxaa kasoo goyi jiray cagaarka oo dhan baa kasoo goyi jiray geed midoodkaa kasoo goyi jiray nooc walba leh waxaa kasoo goyi jiray timirta intaasaa kasoo goyi jirtay puntland oo ay caan ku ahaayeen sanado fara badan laakiin hadda oo aan joogno haddeer waxaa lagu daray aan ku darsanay galeydii iyo haruurkii oo caam loo beeray lana wado baan haddeer ku darsanay marka waxaan kasoo goyn haddeer ma jiraan waxaad ii sheegtay in dhulka beeraleyda puntland degmooyinka kala duwan ay kasoo go-aan nuoc kastoo khudaara haddana inta badan khudaarta ka timaada koonfurta soomaaliya waxay boqolkiiba toddobaatan ka tahay midda ay isticmaalaan dadka reer puntland haddaba taasi soo lama odhan karo waxaa aada u hooseeya wax soo saarka beeraleyda puntland waxyaabaha keenaya dadkan beeraleyda puntland waa waxay u badan yihiin dad iska danyaro ah marka waxaa keenaysa kobaca waxaa keenaya koonfurtan adeer soomaaliya ay kasoo go-ayaan waa dad dhul badan webiyadiina way degan yihiin wax badan beeruhuna beerahooda soo jireen bay ahaan jireen wax badanna waa loo ogoliyay wax badan baa loo ogolyahay laakiin beeraleyda puntland puntland la sameeyo sideed iyo toban sana sagaashan iyo sideed baa la sameeyey hadeerna waxaan ku jirnaa laba kun iyo sideed iyo toban waa labaatan jir waxaan odhan karaaba isku soo wada qaado beeraha puntland hore iyo gudba lama tayeen lama dhaqaalaysin heerkay u baahnaayeen gacan qabsi lama sameyna dadka waxay yihiin dad muwaadiniin ahoo dadaalaya marka ma haystaan ciddii kabista siin lahayd ee horumarka gaarsiin lahayd wasaarad waxaa jira puntland ugu magacaaban dhanka beeraha sidoo kale waxaa jira hay-ado puntland ku jooga siday uga shaqeyn lahaayeen ama u horumarin lahaayeen beeraleyda kuwaasi maxay qabtaan haddii mar aad leedahay wax caawina may helayaan beeraleydii wasaaradda puntland beeraleyda waxba uma qabato wax allaali iyo shantaas sano waxay u qabatay oo maanta la sheegi kara oo aan lilaahi waxa weeyaan ciid baynu ku kasoo baxnay waxba uma ay qaban oo uma keenin qalabna kama caawin maalgelinna ma siin beeraleyda waxay abaar soo mareen hay-adahana waxaan odhan karaa hay-adaha ku shaqadale beeraha meelo kale ay iska shaqeeyaanba waxay ka shaqeynayaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa markii roobka helay iyo markii abaarta ku jireen waxay la daba taagan yihiin lacag hadda deegaanka anigu aan kaala hadlayo waxaa lagu qaataa saddex lacagood baa la siiyaa iyo raashin baa la siiyaa waxaana ku jira hay-adihii beeraha shaqada ku lahaa marka waxba allaale waxa loo ogol yahay cid waxu oqol ama wasaarad ha noqoto ama ama hay-ad ha noqoto beeraleyda ma jiraan dawladda dhexe xitaa puntland weligay ma maqal shir khamiisyeed loo qabanayo leeyahay holbal maanta aynu ka wada tashano wax soo saarkii aan ka tashano taariikhda weligay ma maqal dawladda jirtana kama maqal mid horena kama maqal waxaa jira inaad toddobaadkan wadaan barnaamij abaabulan oo aad dooneysaan in mid ka duwan qaabkii hore aada usoo bandhigi jirheen wax soo saarka ee puntland aada sameyneysaan oo dhanka timirta la xidhiidha bal taas haddii aad cabdicasiis oo bulshada u sharaxdo intii puntland jirta kolley taariikhiyan maanan maqal ma loo sameeyo bandhiga timirta marka insha allahu maadaama timirtu ay nagu tahay mudnaanta koowaad astaanta ay noo tahay beeraha ama astaanta puntlandba loo yaqaano dhulkii uduga ama dhulkii timirta waxaan isla garanay inaan sanadkan ankow ka dhigno oo aanu sameyno bandhig u gaara oo bandhiga la yidhaahdo bandhiga timirta waxaana qabanaynaa insha allah bisha toddobaad baa la qabanayaa dhul puntl badan baa lagu qabanaya caasimada puntland baa kamid a oo dhulka lagu qaban doono caasimada labaad bari baa kamid a sanaag baa kamid a marka meelo badan baa lagu qaban doonaa waxaana muujin doonaa wax soo saarka suuqgeynna wa waa noqaanaysaa wax soo saarkana waxaan tusaynaa heerka uu gaarsiisan yahay timirta oo ku jirta lamber one wax soo saarka puntland cabdicasiis oo bal timirta aada soo bandhigi doontaan ma hal nooc baa mise noocyo kala duwan bay isugu jirtaa timirta waxa weeyaan waa timir hal nooc ah oo haddaba kala duwan weeyaan haddana isku mid a waan timirtii lagu yaqaanay puntland laakiin laba nooc bay iskugu jirtaa timirta kasoo go'i doonta maxaa la ohan karaa cabdicasiis oo xilligan way kusoo beegtay in eh, la sameeyo bandhiga timirta ma wax soo saarka timirta puntland baa sare u kacay timir badanna way noo soo go'aysaa gobollo kala duwan aan timirta lagu aqoon jirna way kasoo go'aysaa ilaa lix gobol bay timirtu kasoo go'aysaa awaana timirta waxaa lagu yaqaanay laba gobol keliya lagu yaqaanay marka sidaas weeyaan wax soo saarkeeda oo fara badan baa nagu kalifay waxaa kale nagu kalifay inaan astaanteeni waxaanu lahayn dadkeena aynu barro oo ay dad badan ay ku dhiiradaan oo ay maalgashadaan si loo maalgashan lahaa timirta loona tayeen lahaa labada qodobba waa uga jeednaa insha allah imise tan ayaad filaysaan in sanada kan ay kasoo go'do beeraha gobolada aada soo sheegtay haddeer ma qiyaasi karo laakiin way badan tahay way badan tahay ma haddeer ma kuma in qiyaasa oo ay- ayima haddeer ma sheegi karo laakiin waan dareemayaa inay aada u badan tahay wax soo saarkii hore beriga hore ay aada iyo aada uga badan tahay qaab noocee baad ku cabirteen cabdicasiis oo markii aad eh, qiimeynayseen bal in wax soo saarka timirta puntland uu sare u kacay dhinac walba haddii xagga timirta noqoto haddii xagga noqoto xagga kale waxa weeyaan waxaa laga eegaa inta gobol ee inta degmo waxa laga beertay xilliga wanaagsan ee barwaaqada ilaahayna siiyey ee jaaniska ah marka waxaan odhan karnaa waaba sanadkii noogu fiicnaa dhinac walba dhinac walba waa sanadkii noogu wanaagsanaa qiimeynta xagga beeraha ma is leedahay timirtan eh, aad sheegtay inay kasoo go-ayso gobolada aad carabka ku dhufatay way dabooli kadhaa ama way kaafin kartaa Eh, baahidii timirta eh, loo doonan jiray wadamada carabta kulley wax soo saarka kulley dabadda ilaa haddeer waxaan oran karaa inaanay wada dabooli karayn baahidii iyada oo la helo maalgashi weyn mooyaane ma dabooli karto balse laakiin tusaale wanaagsan bay waxay noqon kartaa ummadda reer puntland ama ummadda soomaaliyeed